barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo f m-yada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti shan iyo tobanka bisha abril labada kun iyo toddobiiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin lamaane carruur leh oo hal mar waxbarashadooda ka wada qalin jibiyey
ma anaa ka hor bilaabay anisan dugsiyeedkayga wuxuu ahaa laba kun iyo sagaal laba kun iyo toban ayadana wuxuu ahaa laba kun laba kun labaiyo toban laba kun iyo saddex iyo toban waxbarasho anuu ku dhex jiraa doorbid inaa guursado waxbarashadeedana cadhamayso deegaanaan ka baxay two thousand eighteen
sidoo kale suugaantii ayaan barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii ayaa sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka kadib markii maraykanka uu ciidamo badan oo milatari ah geeyey gacanbiyoodka kuuriya shiinahana uu kordhiyay xayraadda dhinaca dhaqaalaha ee kuuriyada waqooyi ayay xukuumadda pyonyan ka baaqsatay inay tijaabiso gantaal nucleer ah oo la filayay inay maanta tijaabiso hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un ayaa tijaabada gantaalada nucleer-ka ka doorbiday dabaaldegyo milatari oo ay dowladiisu ku xustay shan iyo tobankii abril oo u astaysan markii uu dhashay aasaasaha kuuriyada waqooyi kim il sung an jan il oo ah nin hadda ka hor ka soo goostay dowladda kuuriyada waqooyi iminkana ka faallooda arrimaha dalalka kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koofureed ayaa sheegay in kim jon un uu qorsheeyey inuu la dagaalamo maraykanka balse uu hadda go-aansaday inuu ka laabto go-aankaasi cabsida ah in kuuriyada waqooyi ay tijaabiso gantaalada xambaara sunta nucleer-ka ayaa korortay toddobaadkan kadib markii dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemay goobta bangiri ee ay inta badan ka rido gantaalada tijaabada nucleer-ka hase yeeshee madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kordhiyey feejignaanta iyo ka hortaga gantaalada ridada dheer ee kuuriyada waqooyi
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in tirada maleeshiyaadka ka tirsanaa ururka daacish ee ku dhintay weerarkii bam ee diyaaradaha maraykanku ay ku rideen waqooyiga afghanistan uu kor u dhaafay laba iyo sagaashan qof tiradaasi oo ku dhowaad saddex jeer ku laban laabmaysa tiradii jimcihii shalay la baahiyey oo ahayd lix iyo soddon qof inay ku dhinteen weerarkaasi weli waxaa lagu howlan yahay in la nadiifiyo goobtii bamkaasi cuskaday waxaana tuhun laga qabaa in tirada dhimashadu ay intaasi ka badato haddii la helo meydad kale oo ku hoos jira burburka hoostiisa ilaa hadda mas-uuliyiinta dalka afghanistan waxay ku adkaysanayaan inaanay jirin dad rayida oo wax ku noqday bamkaasi oo la sheegay miisaanka culayskiisu inuu dhammaa toban kun oo kilogaram kaasi oo loogu magacdaray hooyada bambooyinka oo dhan halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu ku guda jirnaa haatana waa barnaamijkii aad sabti kasta dhegaysanayseen ee madasha dhallinyarada waxaa inoo soo diyaariya o inala socotiinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaa marti iigu ah cali baashi maxamed cali iyo xanaan xasan cabdulle oo ah lamaane dhallinyaro ah oo hal mar ka wada qalin jibiyey mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho lamaanahan ayaa u dhabar adeegay waxbarashadooda heerka jaamacadeed iyaga oo dhanka kalena korinaya saddex carruur ah oo ay isu dhaleen islamarkaana shaqeeya gaar ahaan cali baashi oo reerka usoo shaqeeya iyo xanaan oo guriga ka shaqaysa ugu horreyn waxaan weydiiyey goorta ay isbarteen iyo sida ay ku kulmeen waxaa ku hormaraya jawaabta su-aashan cali baashi maxamed cali bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsantaha horta idaacadda v o e da khaasatan nuur bukhaari onsi janistan haddaa usoo gala barnaamijkeena xiriirkeena horta wuxuu soo bilaabay sideedii abriil awal kun iyo sagaalkii maalin arbaa waxaan ahayn dad xaafadda isku xaafad ah oo isla degan xiriirkeena uu soo socday muddo dheer ilaa iyo laba kun iyo sagaalkii kasoo bilaabatay ilaa iyo laba kun iyo laba iyo tobankii march sagaalkeedi maalin jimcaha isku maraaxilo badana soo soo marnay alxamdulilah haddana dad waxaan nahay qoys oo ilmo iyo isku haya waa garta marka waxaa dhahday waxaa ahayn isku xaafad marka xaafadeed deganeedeen xaafadda waxaan deganay wada jir xaafadda jir miskiin la dhabarka dambe isbitaal madiine Eh, magaalada muqdisho magaalada muqdisho waayahay eh, waxaan jeclaan lahaa inaan u soo jeesto xanaan xanaan eh, adigu maxaa ku dari lahayd isbarashadiinii adiga miyaa marka hore bartay mise isagaa ku bartay Eh, bal arrintaas wax nooga tataabo bismillaah aada aa umahadsan tahay walaa isbarashadani waxaa ku imaatay asigaa koo i bartay isku xaafada ahayn and then soo ku sheegay two thousand ninekii soo bilaabtay two thousand waalidkiina waa isguursaneen hadda maasha allah saddex cunugaa noo joogto reer buuxana
waayahay en, calibaashi iyo xanaan waa mahadsantihiin dhinaca waxbarashada markaan imaano xanaan adiga iskuulkee kasoo baxday hoose iyo dhexe ilaa dugsiga sare waxaan kasoo baxay iskuul deegaan primary and secondary school.
deegaan xaguu ku yaalaa
wuxuu ku yaalaa xaafadda mateex ha waa degmada wadajir miya ha sifiican.
waayahay calibaashi adigana ana waxaan kasoo baxay iskoolka dugsiga hoose dhexe sare ee alfa oo faracyo badan ku lahaa xamar laba kun iyo sagaal laba kun iyo toban ardada ka qalin jibisaan lahaa marka calibaashiow eh, waxbarashada jaamacadda ma hal maraad wada bilowdeen idinkoo isqaba mise eh, ka hor inta aadan isguursanin ayaad bilowdeen eh, jaamacadda
ma anaa ka hor bilaabay anisan dugsiyeedkayga wuxuu ahaa laba kun iyo sagaal laba kun iyo toban ayadana wuxuu ahaa laba kun laba kun laba iyo toban laba kun iyo saddex iyo toban marka anoo jaamacadda dhiganaayo iyo ayadoo markaas galaaska labaad ee dugsiga sare dhiganaysa aan isguursanay markaas kadib dan ani gaab yara soo galay ilaa waa aroosay shaqooyin iyo alyomburis waxaasaan iska galay kadib marka jaamacaddi ayadana markii dhamaysay waxay bilowday shimad
waa iskuulkii dugsiga sare markay dhammaysay dugsigii sare markay dhamaysay waxay bilowday marka jaamacadda simad Ah, sanadkay ahayd markaas sanadka waxay ahayd laba kun saddex iyo toban bisha agost ee jaamacadda simad bilowday adigana markaas sanadkee tahay aniga markaas markaan is arooseynay sanadka labaad jaamacadda banaadir aa dhiganay computer science sidaa kuu sheegay markaa aroosay waa gaab yaraa soo galay jaamacadda waa xirtay marka kadib sanad camala gaab igu ahaa waxaan bilaabay marka jaamacadda soomaaliya liali jaamacadda banaadir week endig ama bartanka ma lahayn jaamacadda banaadir waxaan doorbiday in jaamacadda soomaaliya aa u wareegsado faculty cusub oo public administration dhahana aan ka bilaabo marka eh, xanaan ka waran adigana marka eh, maadaama aad go-aansatay inaad jaamacadda aado jaamacadda simad ayadana eh, aan- bal noo faahfaahi markii aad go-aansatay inaad jaamacadda bilowday iyo sida aad ku bilowday waa mahadsan tahay oo waxaa yacni waxbarasho anugu ku dhex jiraa doorbid inaa guursado waxbarashadeydana aa dhamaysto deegaanaan ka baxay two thousand eighteen-kii labada kun saddex iyo toban jaamacad simadaa ku biiray haye jaamacad simadaa ku biiray Een, hal sana uu bar markaa dhiganaa gaaba isoogal cunugaa dhalay waa xirtaayay den waxaa usoo wareegsaday een, jaamacad soomaaliya saasaa ku doorbiday yacni anoo wax baranaa ilmo dhalaayo iyo haddana aa qof jaamici aa noqdo marka adiga iyo seegaada m- maadaama aad wada go-aansateen inaad jaamacadihii aad bilowdeen ka wareegsataan sida banaadir iyo simad oo aad ku biirtaan jaamacadda soomaaliya Eh, ma hal kalaasaa wada fadhiisateen hal fasal oo ma aragtay hal kuliyadaad wada dhigateen mise kale kuliyadaa aheedeen awal markaa timid dhiganaayay bank and finance yaa baran jiray transfera ka noqday waxaa bartay public administration Ha- een, een, markaan kusoo bedeshay jaamacadda timid Een, public administration aa baranaya hadda aan dhameeyey Een, yacni hal kalaasa iskuhen class b d fourteen b iyo b d fourteen a aa kala dhiganayay maadaama ani aan hooyo ahay haddana caruur ay igu xiriireen waxaa doorbiday inaa baarkitaan dhigto asin oo fuultaan dhigto marka maalinta jimcadii khamiista ah ilmaheyga Ma- uga maqnaaday ha ah marka adiga waktiga waxaa ka dhigatay laba maalmood isagana si joogto ah toos isbuuca dhan inuu dhigto saasaa go-aan ku gaarteen waa garta marka calibaashiyo waxaad ka sheekaysaa sida ay kugu suura gashay inaad adigoo dhalinyaro ah oo maaragtay xaasle ah aad jaamacaddana dhigato shaqaysato qoyskaada maamulkiisana aad maaragtay madaxa saarato arrin keligay aan ku fikiray ama aan go-aansaday inay ahayn la tashiyo badan yar walaalkaba maasha allah aan dhihi karo kowa waalidka horta aabbaa joogay aabbaa la tashtay aaba wuxuu dhahay wax kasta wax ka fiican guurkan kuu taageeraya adoo arday inaad dhigatid la tashiyo ka badan waa go-aansaday alxamdulilah anoo arday ah iyo anoo anoo arday anoo reer lahaba inaa waxayga isku dhexwas iyo shaqa iyo isii dheereed mar aan baagamundaha way jirtaa waxay u taageeri jiray yar walaalkay maasha allah oo igu weyn warsame warsame maxamed cali iyo dhammaan qoyskayga reer maxamed cali xanaan adiga waxaad tiri waxaan ahaa hooyo jaamacaddana waa aadayay marka horta inta aanan su-aasha aan soo wada aanan ku weydiinin imise caruur ah ayaad dhashay intii aad waday waxbarashada jaamacadda waxaan dhalay saddex caruura waa garta marka adigoo hooyo ah oo haysta saddex caruur ah sidee isugu keentay inaad jaamacaddana aado howlihii gurigana aada maarayso
wallaahi yacni labada dhinacba waa nagala saaciday dhinaceyda iyo iyo dhinaca kale oo calbaashi labada waalid bay nagu saaciday inaan waxbarashana aa barano yacni xagga caruurta iyona nagala saacido waa gartay marka caqabadihii ugu waaweynaa ee kusoo wajahaa inta aad hawshan ku jirtay ma xasuusataa si fiican wallahi waxaa is dhihi karaa anoo xaamilo ah imtixaankii finaalkana la geli rabo mar dhow isbuuc oo ka dhiman yahay inaa dhalay waa gartay marka sidee wax u dhaceen
yacni imtixaanka oo iga hormaray special special examaa jiro special examkaasaa gadaasha gelay imtixaan gaar ah miya si fiican haye isla su-aashaasaan jeclaan lahaa cali baashi inaan weydiiya cali baashi intii aad ku guda jirtay waxbarashadaada adigoo ah aabe xaaskaadana ay jaamacadda dhigato maxaa ka mid ahaa caqabadihii kusoo wajahay bismillah caqabadihiina igu darnaa waxaa ka mid ahaa subaxii inaan shaqo aadaayay galabkiina jaamacadda aan aadaayay wixii smisaforka ka dambeeyay jaamacadda waxaa loo soo bedelaa galab afternoona laga dhigaa caqabadaha igu daran waxay ahayd anoo anoo ku jiro shaqada ku jiro inaan jaamacaddan aadayay labada dhinac mar jaamacadda haddii absentis saddex mar kugu dhacdo imtixaankaas automatically in gelaysid ilaa inaa mar marka hore cudurdaar warqad ama shaqada a keento labada dhinac marka waxaan kala kulmi jiray laakiin alxamdulilah hadda waa soo gabagabeen waa garta marka ma labadiina keliya ahaa lamaane wax barta oo isqaba oo jaamacaddana dhigta markii aad wareysatay ardada kale ee asxaabtaada ah mise waxaa jiray dad kale oo idinka oo kale isqabay oo waxna baranaya jaamacaddiina no ardadii hore wallaahi abu ma aqaani laakiin ardayda hadda semesterkan qalinjibisi labadeena ahayd sida macalimiin badan oo jaamacadda noo sheegeen oo noogu hambaleynayeen waa garta xanaanay maxaad dareemaysay marka haddii aad adiga oo hooyo ah oo dhalinyaro ah aad jaamacadda aadayso reerkaadana aad dhaqanaysay adiga iyo saygaada labadiinaba maxaad dareemaysay maaragtay ma ku faraxsaneed oo hambalyooyinna ma helayseen gaar ahaan macalimiinta iyo ardada iyo dadka kale maaragta asxaabta si fiican wallahi yacni wax aa ku tahmaysid markasta inaa gaartid hadaf aa hadaf aad sugayni in badan inaa gaarna maalintaas gaari inaan hal beri yacni hal mar wada qalinjibino farxadeena waalidiinteena waalaheena asxaabteena iyo sidoo kale caruurteena kullee nagala qayb galeen maalin aada u farax badan maalmaha iiga duuneeda cali baash adigana ka ka waran muddadii aada waday jaamacadda maxaad dareemi jirta yacni maxaa ku qornaa maxaa ku qorshaysnaa bismillahi wallahi waxay u qorshaysneyd in jaamacaddan hiigsanayay inaan dhamaysto inaan dhameeyo waxaan dareemaa inaan farxad farxad ku noolahay maadaama qof waxbartay aan la noolaa oo maroodeyda qaaliga ah waxaan ku haminaynaa inaan mar un soo gabagabeyn doono insha allah waa garta marka goorma qalin jibiseen labadiinaba waxaan qalin jibinay labaatan iyo sagaalkii march maalin arbaca ahayd haye maalintaas maalintaas maxaa dareentay mar haddii aad soo gabagabayseen wakti dheer oo waxbarasho ah oo maaragtay dabcan ma sahlana eh adiga iyo xaaskaadaba markii aad qalin jibiseen maxaad dareentay wallaahi waxaan farxad aana soo koobi karin sidoo kale waxaana farxadda nala qaybsaday macallimiinteeni waalidkeeni asxaabteeni iyo dadkii aan inta muddo galas galaaska ahayn aan isla soo wadnay haye xanaan xasan adiguna bal ka waran maalintii aad qalin jebiseen dabcan waxaa soo xirteen bog ka mid ah halgankiini dhinaca waxbarashada inkastoo aysan waxbarashada dhammaanin oo maarata maxaa dareenta adigana wallaahi farxad aan soo koobi karin yacni maalin maalmaha iiga duuneeda ahayd leanno waxaan ku hamin jiray inaan maalin un jaamacad bachular digri aan ka qaato marxalad kastaa soo maro alxamdulilah ilaahina ii suurtagelay dhammaanka ii suurtagelisay inaan heerkan gaarin oo mahad celinaayo haye cali baashiyow dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in aanan la isku keeni karin waxbarasho iyo guur marka adigu marnaba fikirkaas ma kugu soo dhicin miya intii aad waxbarashada wadda ama inta aadan bilaabinba miya horta ani xaggayga inaan dhiirinaa iyo kalsooni kasii qaada maahan weligay wax dibuu dhacbi ma ma ma dareemin haddaan dadka dhanka dadka usoo usoo laabto dadka qaar waxay dhihi jireen in guur iyo waxbarasho laskuma wadi karo waxay ku aad inaad waxbarashada marka hore dhamaystid kadib aad isku guursatid dadkana qaar howl fiican a qabatay ay leeyihin sida ardayda hore jaamacadda banaadir a ugu soo haray markaan hadda is aragno magaalada isku aragno waxay ugu marxabeeyeen si caadi ahayn anaka baakada waxaan she waxaan qaadanay dhahaan shahaadadii laakiin adi shahaado iyo waxbarasho waxbarasho iyo guurba waa isku wadaa waana uga fiican tahay ilaahay a kula garabgalay dhahaan marka hambalyo badanaa helaa maasha allah marka dadka qaba fikirkaas oo ah gaar ahaan dhalinyarada ee qaba in aanan la isku keeni karin waxbarasho shaqo iyo guur maxaa la wadaagi lahayd oo aada u sheegi lahayd niyo wallaahi hadda inta badan magaalada xamar waxna waa la bartaa maasha allah jaamacadaha hadda waxay bilaabeen muddooyinka u dambeeyey ilaa adi sideed sano toban sano u dambeeyey weega andhiga adoo shaqaysanaysid reerna leh jaamacadda dhiganaysaa jaamacadaha kolley waa dareemeen in culeys waxay jireen saas darteed u fududeeya waxaa dijaalinji ama wax saas waa usii dhiga hadda muga aaminsan waa la isku wadi karaa adoo reer leh shaqana wadatid iyo waxbarashadaadaba isla su-aashaasaan jeclaan lahaa inaan weydiiye xanaan gabdhahaba ugu daranba oo inta badan kuwooda fursad u helay inay waxbartaan marka ay gaaraan guur ama ay damcaan dadka qaara waxay ku yidhaahdaan waxba iskuma keeni kartid inaad guursato iyo inaad waxbarto marka maxaa arrintaas ka dhihi lahayd adiga wallaahi waxaad dhihi karaa yani arrin kudaysho mudan inay tahay maanta anoo ilmo leh haddana yani jaamacad dhiganaa siiba gabdhaha soomaaliyeed waxaan ku baraarujin lahaa inay iyagoo yani wax baranayaan haddana ay awoodi karaan inay wax caruur ay dhali karaan waxaan leeyahay yani gabdhaha soomaaliyeed meel kastay joogaan waa fikrad fiican waa ina a qaadataan idinkoo wax baranaysin ina haddana ubadkiina a haysan kartaan week endiga wax dhible maahan waa laba biri oo qura waxaa waxaan dhihi lahaa waxbarashadiina sii xoojiya waa ka hariga waayahay marka ma qorsheynaysaan inaad sii wadaan waxbarashadiina ilaa maaragtay sida masterka oo kale ama jaamacado kale xanaan si fiican waan rajeynaya insha allah inaa master bilaabo calibaashi adigana maxaa maxaa qorsheynaysaa bismillah ani waxaa ii qorsheysan waxaa gabagaba ii maraysay kulliyadda hore computer science ahayd oo diploma ama laba sana aan kasoo qaatay inaan dhamaystirtaan jecla insha allah hadduu ilaah yiraahdo kadib inaan markaas master ama waxyaabo kale sii sii kusii hamiye insha allah laakiin hadda gaabkaas heerka iga soo golay kulliyadda computer science-kaas inaan dhamaystirtaa ku hanuweyn hadduu ilaah yiraahdo waaya gabagabada ayaan maraynaa marka maxaad tigsanaysaan qoyskiinan lamaanaha ah ee waxbartay ee jaamacadda mar wada dhameeyey maxaa qorsheynaysaan mustaqbalka waxaan qorsheynaynaa in cilmigii aan soo baranay aan ku celina ay ugu horeeyaan ummadda soomaaliyeed khaasatan ilmaheena aan ku barbaariyo sidii anikasoo barbaariyey inta cilmiga cilmi aan lahayn inaan dib ugu celino dalkeena iyo dadkeena insha allah xanaan adigana sidoo kale waxaan rajeynaya insha allah ina qooskeena ay ka muuqato inaanana qoos waxbarasho yacni caruurteena aan ku barbaarino waxbarashada heerka maanta aa gaarin mid ka fiican inay beri gaaraan sidoo kale ummadeena walaaleena kulli inaan uga faa'iideyno waxaa anaga aan ku dhalno insha allah aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen cali baashi maxamed cali iyo xanaan xasan cabdulle oo ah lamaano dhallinyaro ah oo hal mar ka wada qalin jibiyey jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho dhammaadka bishii hore barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan ayayna marti iigu ahaayeen tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socodsiinayey xubintaasi dhallinyarada ku saabsan ee madasha dhallinyarada waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington nuur weli garabkayga ayuu fadhiyaa waxaanu la diyaaryahay ciyaarihii ugu dambeeyey kuwa iminka socda iyo weliba kuwii la xalay toola dhacay nuur haye
mahadsanid sahra haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska ee premier leaguega ciyaar xiise leh ayaa maanta jira tan ugu horreysana waxay dhex mari doontaa kooxaha tottenham iyo panomouth crystal palace iyo leicester city ayaa fooda isdar doona balni waxay booqan doontaa galabta kooxda everton stokna waxa ay la ciyaari doontaa hull city westham iyo sunderland ayaa wada ballansan watfordna waxa ay gurigeedu kusoo dhaweyn doontaa swansea southampton iyo manchester cityna waa ay wada ciyaari doonaan biri ciyaarta ugu xiisaha badan ee horyaalka ingiriiska waxay dhex mari doontaa chelsea oo horyaalka hogaaminaysa iyo manchester united sidoo kale liverpool ayaa booqan doonta west bromwich albion horyaalka talyaaniga ciyaar aad u xiiso badan ayaa hadda waxa ay dhex maraysaa labada kooxood ee isku magaalada ah inter iyo milan oo ka wada dhisan magaalada milano ciyaartan ayaa xiisaheedu uu yahay iyadoo kooxda milan ay uu iska gaday ra-iisul wasaarihii hore silvia berlusconi laba maalmood ka hor waxaana daawanaya malaayiin ruux oo shaashadaha caalamka ka daawanaya ciyaaraha kalena goordhow ayay bilaaban doonaan kieva verona ayaa waxa ay la ciyaari doontaa calary fiorentina iyo imboli ayaa wada ballansan genoa waxay la ciyaari doontaa lazio balermo iyo bolonya ayaa fooda isdiri doona yuventus waxa ay booqanaysaa bescara roma iyo atalanta ayaa is arki doona torinona waxay soo dhoweyn doontaa caratone halka aawa ay sasowolo la ciyaari doonto samdoria dhinaca horyaalka spain ee laliga shalay ayay waxaa dhacay hal ciyaar waxaana ay dhex martay atletic bilbow iyo las palmas waxaana shan gool iyo gool ku badisay kooxda atletic bilbow galabtana waxaa is arki doonaa real madrid iyo sporting gihon atletic madrid ayaa gurigeeda ku martigelin doonta osasuna halka barcelona ay caawa is arki doonaan kooxda kubadda cagta ee real sociedad ciyaar hadda socotana waxay dhex maraysaa malaga iyo deportivo la coruna dhinaca horyaalka bundesligaha jarmalkana kulamo xiise leh ayaa mar dhow bilaaban doona ciyaarta ugu horreysa hadda ayayba socotaa waxaana ay dhex maraysaa colon iyo usburg brushio dortmund waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa entracht frankfurt halka hovenhem ay martigelin doonto brushia monchen galadbakh kooxda kubadda cagta payer munik oo horyaalka hogaaminaysana waxa ay isarki doonaan caawa naadiga payen liverkusen ugu dambeyntiina horyaalka liigwanka faransiiska kooxda baaqis saint germain ayaa xalay laba gool iyo eber ku garaacday naadiga angres ciyaaraha kale galabta ayay wada dhici doonaan kooxda niis ayaa waxa ay la ciyaari doontaa nans jingam iyo toulouse ayaa is arki doona kan iyo meds montpellier waxay la ciyaari doontaa loqen halka liil ay booqan doonto kooxda qeen monoka ayaa caawa la ballansan dihon dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
dhinacii wararka haddii aynu jaleecnana qodobadii ugu doorka roona haddii aan idin xasuusiyo markii kadib markii maraykanku uu ciidamo badan oo milatariya geeyey gacan biyoodka kuuriya shiinahana uu kordhiyey xayiraada dhinaca dhaqaalaha ee kuuriyada waqooyi iyo xukuumadda pyongyang ka baaqatay inay tijaabiso gantaal nukliyera oo la filayey in ay maanta tijaabadiisa daaha ka rogto hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa tijaabada gantaaladaasi nukliyerka ka doorbiday dabaaldegyo milatari oo dowladdiisu ay ku xusaysay shan iyo tobanka abril oo u astaysan markii uu dhashay aas-aasihii dalkaasi kuuriyada waqooyi kim il sang saraakiisha waddanka afghanistaanna waxay sheegeen in tirada maleeshiyaadka ka tirsanaa daacish ee ku dhintay weerarkii bambaano ee diyaaradda maraykanka ku riday goobay ka sugnaayeen oo ku taalla waqooyiga afghanistaan ay kor u kacday islamarkaana tiradu gaadhay laba iyo sagaashan qof tiradaasi oo ku dhowaad saddex jeer la balnaabantay tiradii jimcihii shalayta la baahiyey oo ahayd lix iyo soddon qof inay dhinteen mas-uuliyiinta dalkaasi afghanistaanna weli waxay ku adkaysanayaan inaanay cid shacabihii halkaasi waxba ku noqon aad ayay u mahadsan tahay saare ciidla oo nala socodsiinaysa qodobada wararka caalamka duhurnimadan idiin haysay v o eda markaana dhegeystayaal aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta ajal fanaaniinta cabdi baadil iyo saade cali warsame ayaa ku luqaya heestaasi ajal oo ay ku luqeeyaan fanaaniinta cabdi baadil iyo allaha u naxariistee saade cali warsame dhegeystayaal waxay gebagabo u tahay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinayay saare ciidle nuur iyo nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta intaan hawada dib dambe ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo